إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal ka fuliyey gobolada hiiraan gedo iyo shabeellaha hoose ku dhowaad tobaan ruux ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka oromia ee dalka itoobiya golaha ammaanka qaramada midoobey ayaa sheegay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab aynay waxba iska dhimin ayna fulin karto weeraro culus oo ka dhan ah dowladda federaalk iyo shisheeyaha xildhibaan ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waali ku tilmaamay damaca xasan sheekh ee ah qabashada doorashooyinka qof iyo cod xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu soo rogay xaniibaad xagga safarada ah آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna kusoo dhowaada dhegeystayaal warkii oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgalo ka fuliyey gobolada hiiraan gedo iyo shabeellaha hoose warkaasi waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobolada hiiraan gedo iyo shabeellada hoose howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen agagaarka xerada ee ciidamada jabuuti ay ku lahaayeen galbeedka magaalada beledweyne ayaa lagu dhaawacay askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaasoo la sheegayo inuu yahay dhaawiciisu mid garaab ah dhanka gobolka gedana xalara ka tirsan gootada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday xarunta ciidamada nabad sugidda ee dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin degmada baardheere waxaana jira khasaare soo gaaray ciidamadii halkaa ku sugnaa ee qaraxa lala beegsaday dhanka gobolka shabeellada hoosena xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerara ku ekeeyeen xeryaha ciidamada dowladda federaalka ee degmada jannaale iyo sidoo kale xaafadaha mayanfuulka iyo haanta dheer ee degmada afgooye welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leeg yahay ku dhowaad toban ruux ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka oromiya ee dalka itoobiya sida warkaani uu ku faahfaahinayo cali aadan ku dhowaad toban ruux ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka oromiya ee dalka itoobiya weli waxaa dalka itoobiya ka socda weerarada iyo dagaalada ay geysanayaan kooxaha mucaaradka iyo dowladda itoobiya iyadoo ilaa iyo hadda wax natiijaha aysan ka gaarin dagaalkaasi deegaanka arsi oo ka tirsan gobolka oromiya islamarkaana qiyaastii kilomitr dhanka koonfur ka xiga magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya ayaa lagu dilay sagaalkan oo krishtan u badan halka lagu afduubay afar kale dadka la laayay ayaa u badan krishtan waxaana la afduubay afar kale sida laga soo xigtay dadka deegaanka ma jiro war rasmi ah oo kasoo baxay mucaaradka iyo dowladda itoobiya balse jabhadda oromada ola ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeyso weerarkan lagu dilay sagaalka ruux ee ka dhacay dalka itoobiya golaha ammaanka qaramada midoobey ayaa sheegay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab aynay waxba ka dhimin ayna fulin karto weeraro culus oo ka dhan ah dowladda federaalk iyo shisheeyaha tafaasiil ku aadan warkani cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa soo gudbinaya warbixin ka soo baxday golaha amniga ah ee qaramada midoobey ayaa loogu hadlay xaaladda soomaaliya iyadoo warbixinta oo ay egtay jawaanib kala duwan oo la xidhiira siyaasadda militariga duulaanka ciidamada shisheeye ee atmis xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo arrimaha federaalka marka laga hadlayo siyaasadda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada waxay warbixintu kasoo baxday golaha ammaanka qaramada midoobay lagu sheegay inuu jiro khilaaf siyaasadeed oo aad u daran kaas oo ka dhashay khilaaf la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo dastuurka iyada oo uu horay maamulka la magacbaxay puntland ugu bidiiday siyaasadda dowladda federaalk ayay warbixintu tilmaamtay in maamulka jubbaland uu isaguna kusoo biiray qadka khilaafaadka uuna axmed madoobe qabsaday doorasho uu isagu ku guulaystay marka laga hadlayo arrinta la xiriirta duulaanka soomaaliya waxay warbixinta golaha ammaanka tilmaamtay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab aanay waxba iska dhimin welina awood u leedahay fulinta iyo abaabulka weeraro waaweyn oo isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah oo lagu beegsada dowladda federaalk iyo saldhigyada ciidamada shisheeye ee atmis xarakada al-shabaab ayaa ah halista ugu weyn ee haysata amniga soomaaliya awoodeeda la xiriirta weerar ka dhan ah hay-adaha dowladda iyo ciidamada caalamiga ahna ay weli waxba iska dhimin ayaa lagu yidhi warbixinta uu soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay qodobka la xiriira duulaanka ciidamada shisheeye ee atmis iyo wejigiisa cusub ee la qorsheenayo inuu galo sanadka cusub waxay warbixintu sheegtay inay weli jiraan caqabado waaweyn oo ka horgudban taas oo ay ugu weyn tahay cidda qaadanaysa maalgelinta duulaanka shisheeyaha ah ee qaadanaya magaca a u s som waxay warbixintu sheegaysaa in dhinacyo saameyn ku leh duulaanka soomaaliya oo uu maraykanku ka mid yahay ayna suluugsan yihiin qaabka ay wax u socdaan taasina ay keentay in weli la cayimin maalgelinta iyo cidda qaadanaysa mid ka mid ah arrimaha lagu maarin karo xaaladda ay soo jeediyeen warbixinta golaha ammaanka waa in muddo kordhin kooban loo sameeyo ciidamada shisheeyaha ee atmis taasoo naftigeeda caqabado badan ku hareeraysan yihiin khilaafaadka kala dhexgalay dowladda federaalk iyo itoobiya ayaa lagu sheegay warbixinta inuu saameyn ku yeelan doono duulaanka shisheeyaha xilligan ay dowladda federaalka u xubsiibanayso dhanka masar oo ay heshiis amni ay saxiixdeen golaha wuxuu ka walacsan yahay khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya dowladda federaalk iyo itoobiya ayaa lagu yaray qoraalka kasoo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa warbixinta sidoo kale lagu sheegay in dowladda federaalka ciidamadeeda ay geysanayaan tacdiyaad ka dhan ah bani-aadamnimada kuwaasoo isugu jira dil bareer ah oo loo geysanayo dadka shacabka ah xarig sharci darro ah iyo arrimo kale oo ka hor imaanaya xuquuqda aadanaha qaramada midoobay ayaa ka mid ah dhinacyada qeybta ka ah duulaanka shisheeye ee soomaaliya waxaana xafiiskeeda muqdisho ka furan uu maalgeliyaa mashaariic ka dhan ah amniga iyo fiyoobidda dhaqanka iyo xornimada ummadda soomaaliyeed xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waali ku tilmaamay damaca xasan sheekh ee ah qabashada doorasho qof iyo cod mubaarag cumar ayaa ka waramaya xildhibaan daahir amiin geesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waali ku tilmaamay damaca xasan sheekh ee ah doorasho qof iyo cod ah wuxuu sheegay in hadalkaas uu ka dhigin yahay waali uuna huba xasan sheekh inuusan qaban karin doorashada u ballan qaaday uguna baaqayo inuusan wakhtiga ka lumin daahir amiin jeyso ayaa soo hadal qaaday xiisada ka dhex aloosan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee shisheeyaha ka dhisay dalka isagoon si gaara usoo hadal qaaday xiisada ka dhex taagan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland iyo ciidamadii ay dowladda federaalka ku daabushay deegaanka raskambooni ee gobolka jubbada hoose dagaalaa la galaa dhulkii ma xoraysna dawaab dowlad goboleedyadii toowaabatan hadda lagu duulaayo oo raaskamboone ciidanka looga dejinayo oo gada looga dejinayo oo dagaalkeeda luus diyaargaraynayo toona waa maqan tahay oo puntland la yiraahdo hadde ma garanayo aniga waxaasoo dhan siay usu qaban karaan marka waxaa ninkii maxaa la yidhi ninkii waaw yidhaah waa laga warsugaa madaxweynuhu waaw waaw uu yidhi waa ka warsugaynaa ilaa bisha juun maalintiis doorasho qaban waayo ana waxaan leeyahay oo keliya oo juun intay doorasho as qabto xisbiyadii lagu kala saarayay muxuu ahay isqaban waayo fadlan dadka waktiga ha ka dhumin waxa kuu heraya bisha juun marka la joogo waxa kuu heraya waa sagaal bilood xilka ugu dag macsalaam sagaalkaas bilood uu ceebmi dadka dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh ayaa wajahaysa cadaadisyo xoogan oo kaga imaanaya xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka kuwaasoo marar badan dhaliilo kala duwan u jeediya xasan sheekh warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu soo rogay xanibaad xagga safarada ah farxaan cali ayaa faahfaahinaya xanibaad dhanka socdaalka ah ayaa la saaray xildhibaanada mucaaradka ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ee dhowaan ka yimid magaalada kismaayo ee xarunta jubbada hoose amarka dhanna xildhibaanno uu ka mid yahay xasan firimbi ayay warar ku sheegayaan in loo gudbiyey saraakiisha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kaas oo ku aadanaa inaysan ka duuli karin madaarka saraakiisha ammaanka ee garoonka diyaaradaha ayaa lagu wareejiyey liiska magacyada xildhibaanada xayiraadda la saaray kuwaas oo u badan xildhibaanadii ka soo horjeeday ansixintii guddida doorashada ee maalmo ka hor la hor keenay baarlamaanka iyadoo buuq isa waxaan isku rogay gacanka hadal maalinkaasi ka dhacay gudaha baarlamaanka waxaana ku dhaawacmay askari ka tirsan booliska si kastaba ha aatee wixii ka dambeeyey kadib markii axmed madoobe uu isaga baxay shirkii wadatashiga ee bishii oktoobar lagu qabtay muqdisho iyo doorashadii uu ku soo baxay axmed madoobe ayaa waxaa cirka isku sii shareeray khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan villa soomaaliya iyo maamulka la baxay jubbaland isagoo iminka maraya meeshii ugu xumeed ee abid uu gaaro warkii alfurqaanna xilligan waa naga intaa